gudoomiyaha xaafadda biyo kulule ee magaalada boosaaso ayaa ololo nadaafadeed ka daafuray xarumaha danta guud ee magaalada boosaaso ololaha ayaa waxaa ka qeyb qaadanayay shacabka xaafadda biyo kulule cabdicasiis dacar gudoomiyaha xaafadda biyo kulule ayaa ka warbixiyey ololaha ay bilaabeen bilowna subaxnimadii aroortahayd shaqadii maalinlaha ahayd ee nadaafadda bilicda xaafadda waxaan ka soo bilownay isgoyska nadka ee xaafadda biyo kulule ilaa waxaadda halka aanu joogno oo ah isbitaalka ayaan waddada madaxtooyada gasha waxaanu ka qabanay intaas baaxadda leh shaqo aad u weyn oo nadaafad ah waxaanu bulshada xaafadda degan ka codsanaynaa in ay ka taxadaraan qashinka ay magaranaysaa guryaha tuuminayaan la shaqeeyaan si aan xaafaddii bilicdeedii iyo nadaafadeediiba u qurxsanno sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa tiimkii xaafadda maanta ila shaqaynayey laanta girible ee gusoore iyo lix labaatanka juun oo laamiga halbowlaha ay ka dhexeeyo waxaan naga go-an inaan ku shaqayno siyaasaddii guddoomiyaha doctor abdirmaan taasoo ah bilicda magaalada magaalo nadaafad ahaan horumarsan oo ay magaalooyinka puntland oo dhan ay magaranaysaa ugu horreyso waxaan naga go'an inaan shaqadaasi maalinlaha u wadno oo aan bilicda nadaafadda iyo magaranaysaa xaafaddaba aan ka dhigno xaafadda ugu horreysa magaalo ahaan ololaha nadaafadeed ayaa loogu talagalay in looga hortago cudurrada ka dhalan kara nadaafad darrada iyo in lagu soo celiyo bilicda magaalada boosaaso